أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duurnimo ugu doorka room wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashada etoobiya ayaa safar ku tagay magaalada talaabiib xilli sahyuuniyadda yuhuudda ee fargelinba aan ku hayso soomaaliya qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaaliraacyada ah ee soomaaliya ka jira ayaa ka soo horjeestay tallaabada kooxda riddada soomaaliya ay ku ciirisay dowladda riddada imaaraadka carabta dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayadii islaamiga galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qalab casri ah ku wareejiyey isbitaalka guud ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ah ee yuhuuddu ay u hayso dadka muslimiinta ah ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay afar iyo labaatanka bisha rajab kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda xabashada etoobiya ayaa safar ku tagay magaalada talaabiib xili sahyuuniyadda yuhuudda ay fargelin xooggan ku hayso soomaaliya haddaba warbixinta warkani waxaa inoo eegaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare xilli isbedello waaweyn ay martigelinayso mandiqada geeska afrika kadib tallaabadii maamulka yuhuudda uu ku ictiraafay maamulka somalilan ayaa wafdi uu hogaaminayo wasiiru ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda dowladda xabashida etoobiya hadeera abeera booqasho deg deg ah ku tagay magaalada talaabiib ee xarunta u ah maamulka gumaystaha yuhuudda sida ay xogtu tibaaxayso wafdigan etoobiyaanka ah ayaa kulan foolkafoola la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda yuhuudda ninka lagu magacaabo jidcoon saayir oo ay weheliyaan mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka sahayinnada qoraal uu wasiirka khaarijiga yuhuuddu soo dhigay bartiisa ekis ayuu ku sheegay in kulan ballaaran oo uu la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda etoobiya ay ku lafagureen caqabadaha ay wajahayaan maamulada talaabiib iyo adis ababa waxa uu ka sanqariyey in etoobiya ay u arkaan saaxiib istaraatiijiyadeed oo aada u qoto dheer islamarkaana ay sii xoojin doonaan xiriirkaasi iyo waxa uu ku tilmaamay saaxiibtinimada soo jireenka ah ee yuhuudda iyo etoobiya jidcoon saa'ir waxa uu ka dhawaajiyey in kulankaasi uu la yeeshay wafdiga ka socda dowladda xabashida etoobiya ay sidoo kale kusoo qaadeen xaaladda ka aloosan iiraan isagoo oo maamulka tehraan ku eedeeyey inay si naxariis la-aan ah u leynayso mudaharaadayaasha waxaan qabanay dood wax ku ool ah oo diiradda lagu saaray sii xoojinta xiriir ka soo jireenka ah ee u dhexeeya etoobiya iyo israa'el ayuu yidhi wasiiru ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda etoobiya hadeera abeerah oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa ekis waxa uu wasiiru ku-xigeenka khaarijiga etoobiya sheegay in kulankani uu gogolxaar u ahaa shirka afaraad ee wadatashiga siyaasadda maamulada adis ababa iyo talaabiib oo lagu wado in maanta oo talaado ah uu ka qabsoomo magaalada ay yuhuudda xoogga ku haysato ee qudus intii wadahadalku noo socday waxaanu isdhaafsanay aragtiyo ku saabsan arrimaha gobolka iyo arrimo badan oo ku saabsan danaha wadaagga ah annagoo soo hadal qaadnay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta iskaashiga dhaqaale ee labada dhinac ayuu yidhi mas-uulkan etoobiyaanka ah geesta kale abiy axmed ayaa taliyaha sirdoonka etoobiya ridwaan xuseen u diray muqdisho kaas oo sida la xaqiijiyey goor dhoweyd ka degay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho lana filayo inuu la kulmo madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan gurguurte iyo taliyaha sirdoonka kooxda riddada murtad mahad salaad ilowareedyo ayaa tibaaxaya in taliyaha sirdoonka etoobiya uu kooxda riddada u gudbinayo fariin uu ka sido abiy axmed oo nuxurkeeda aan la caddayn balse imaanaysa isbuucyo kadib markii gurguurte uu jawaab cad ka waayey mowqifka etoobiya ee ictiraafka yuhuudda ee somalilan isku soo wada duubo tallaabooyinkan ayaa kusoo aadaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay xukuumadda radada ay waxba kama jiraan ka dhigtay heshiisyadii ay kula jirtay dowladda dabadhilafka isutaga imaaraadka carabta islamarkaana ay si adag arrinkaas uga horyimaadeen maamulada ashaadaladiriyada ah ee puntland iyo jubbaland qaar ka mid ah maamul goboleedyada gaalaraayada ah ee soomaaliya ka jira ayaa ka soo horjeestay tallaabada kooxda ridada soomaaliya ay ku ciirisay dowladda ridada imaaraadka carabta tafaasiisha warkani waxaa haya yaasir maxmed qaar ka mid ah maamul goboleedyada ridada soomaaliya ayaa si adag uga horyimid go-aankii ka dhanka ahaa dowladda ridada imaaraadka carabta ee ay soo saartay kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud maamul goboleedyada ashadala dirarka somalilan puntland iyo jubbaland oo islamarkiiba soo saaray war-saxaafadeedyo ay kaga soo horjeedaan arrintan ayaa muujiyey in tallaabada lagu ceeriyey imaaraadku aanay ahayn mid khusaysa deegaanada ay ka arrimiyaan puntland ayaa go-aanka kooxda gurgurta ku tilmaamtay mid waxba kama jiraan ah oo marnaba aan wax saameyn ah ku yeelan doonin xiriirka ka dhexeeya maamulada garowe iyo abuudubay jubbaland oo sidoo kale iyaduna muujisay diidmo xoogan ayaa tallaabadaani ku tilmaamtay mid lagu qarinayo fashilka dul hooganaya murtad gurgurta iyo kooxdiisa waxaa kale oo ay ka shanqarisay in sidoodii ay u socon doonaan heshiisyadii ay kula jirtay imaaraadka carabta islamarkaana aanay jirin cid wax kabeddel ama burin ku samayn karta oo aan ka ahayn maamulka kismaayo maamulka gaalaraaca somalilan ayaa isna daadafeeyey tallaabadan oo ku sifeeyey sheegashooyin waxba kama jiraan ah waxa uu ka dhawaajiyey in kooxda villa soomaaliya aanay awood u lahayn burinta heshiiska dekadda berbera ee ay kula jiraan imaaraadka carabta maamulka murtad ciro waxaa kale oo uu hoosta ka xariiqay in dhammaan heshiisyada u dhexeeya somalilan iyo imaaraadku ay yihiin wax uu ku tilmaamay heshiisyo sharciga oo taabagal ah si kastaba ha ahaatee tallaabada ay kooxda villa soomaaliya ku cayrisay maamulka riddada imaaraadka carabta ayaa loo badinayaa inuu uga sii daro xaalkii hore u liitay ee kooxda riddada soomaaliya xilli mujaahidiintuna ay dardar xoogan geliyeen howlgalladooda islamarkaana deegaano hor leh ay ku fidanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid yaasir dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo faragelinta sahyuuniyadda yuhuudda ee soomaaliya ayaa ka dhacay wilaayada islaamiga galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya marwaan maxmed ayaa warbixinta warkani haya allahu akbar kharibat talaabiib kharibat talaabiib allahu akbar
boqolaal dadweyne ah ayaa isugu soo baxay fagaarayaal ku yaala magaalada ceelbuur iyo degmada galahareeri ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kuwaasoo halkaasi ka dhigay isku soo baxyo ka dhan ah damac yahuudda ay ku doonayso kala qaybinta dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed iyo farageynta sahayinadu ay ka wadaan dhulka waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweyne aad u cadhaysan oo ay horkacayaan odayaasha dhaqanka wilaayada ayaa dibadbaxyo ballaaran ka dhigay fagaarayaashaasi waxayna bulshadu ahaayeen kuwa ku dhawaaqaya erayo ka dhan ah qabsashada yuhuudda ee gobollada waqooyi galbeed soomaaliya ugaasyada salaadiinta iyo waxgaradka ayaa qayb ka ahaa dadka samaynayay banaanbaxyada lagu diidayo damaca sahayanada waxayna halkaasi ka jeediyeen kelimaad ay uga soo horjeedaan arrinta foosha xun ee uu ku kacay murtad cabdiraxmaan cedro gobollada waqooyi waa dalkeenni dadkeenniyaa ku nool walaalaheennaa jooga inaanan oggolayn inay yahuudi ku dhex noolaato soomaaliya oo sayid maxamed cabdullahi xasan goobow ka dagaalami jiray gaal inuu ku hoydo lagama yaabo reer galgaduud maanta way isku yimaadeen waxaan leennahay marka yahuudda damaca ay rabto ma u suurtogelayso waxa waaye ma doonayno addoonsi ay waddo yahuudo iyo sun ay soo maleegtay hadday cagaha soo dhigaan ballan ilaahay waxaa nugu ah inaan dhiig lagu daadinayo yuhuuday waxa aad waddaa uma suuragelayaan wax suurageli doona maaha siyaasadda aad wadda waa ognahay damaca aad ku jirta waa ognahay soomaaliya gacmo buuxay saakiin qaban doontaa yuhuudda xaa dhahdeen dadka muslimiinta ma isugu yimid masiibaha uqaasa allah ku dhuftaan leennahay allaha jabshaan leennahay cadaab allah ugu talagalaye masiibaha uqaasa haddana allah ku dhufto bulshada wilaayada galgaduud oo rag iyo dumar leh ayaa sidoo kale si adag uga hadlay arrinta ka soo korortay dhulka waqooyi galbeed soomaaliya ee uu ka aramiyo maamulka ashaadala dirarka ah ee isku magacaabay somalilan iyagoo muujiyey shucuurtooda ah inay si weyn uga soo horjeedaan in ciidda soomaaliya iyo yahuuddu soo cagadhigato waxaana sidoo kale qayb ka ahaa abwaanadoo iyaguna doorkooda ka qaatay dibadbaxyada ah wax aan jeclaysaa ma jiraan lixdan jirkeenna iyo siyatan jirkeennu waa gelaynaa waa naga go'aansan tahay gaala allaha dumiyo waa nijaas waa xaaqiddo sanca lulatayn weeyaan guray laambaduu shidaye sayidkii legdamaya kufriga luqunta goynaayey laxniguu ka digay maanta waa lagu lalaadaaye allahu akbar
لك الله يا قدس قدسنا عزنا بلادنا ندفع عنكم لا نرضى الهوان انتهى وقتكم وغابت حيلتكم لا يمكنكم القدوم الشمال الصومال نقاتلكم كما قاتلكم الرسول الكريم أبطال الإسلام ما زالوا على قيد الحياة فرسان الصومال يحذروكم يحذروكم يحذروكم cirra waa gaal waa murtad waxaa la ogyahay inuu dadka eberka dhigaayo oo jabka dhigaayo sidii wuxuu noo galaa walaalaha falastiin guurguurtana waa nasaar alle wuxuu u yahay ninka la yidhaahdo baalkii hordhig iyo waa u socdaa ilaahay rabraxmaanka kor ha naga dhigo wiilasheennana ilaahay rabraxmaanka kor ha ka dhigo gaalada la hadlaayo dhiigoodana waa waa u fasaxanahay wiilashu haddaa waxaa soo socda boqolooshin yuhuud awalan ciil hore aan u qabnay awalan dhuunta kaga go'naynay haddana allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan mujaahidiinta diyaar ay idin yihiin rag hadday yihiin hadday dumar yihiin hadday carruur yihiin diyaar baan idin nahay waana idin necab nahay yuhuud waa necab nahay gaalo waa necab nahay banaanbaxyadan ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ku soo aadaya xilli kuwa la mid ah ay sidoo kale ka dhaceen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya kuwaasoo bulshada wilaayaadka oo culimo waxgarad abwaano ay qayb ka yihiin ay si ballaaran uga soo horjeesteen damaca gurracan ee yahuudda ku doonayso in saldhigyo uga dhisato gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya mahadsanid marwaan maktabka caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qalab casri ah ku wareejiyey isbitaalka guud ee degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe sida uu ku warramayo cismaan axmed duubow iyadoo qayb ka ah adeegyada bulsho iyo waxqabadka horumarineed ayuu dhowaan maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu qalab caafimaad ku wareejiyey cisbitalka guud ee magaalada jilib kaasoo adeegyo caafimaad u qabta bulshada ku nool wilaayada iyo deegaano kale qalabka oo ah mid waxtar u leh bulshada in muddana ay ku taamayeen in uu helo cisbitaalka magaalada jilib ayuu ugu dambeyntii soo gaaray qalabkaasi kaas oo wax badan ka bedeli doona baahidii loo qabay qalabkaasi dhowaan waxaan booqday xarunta cisbitaalka ee magaalada jilib xilligaasi oo ay ka socotay munaasabad uu maamulka guud ee caafimaadka uu qalabkaasi soo gaarsiiyey cisbitaalka waxaana goobjoog ka ahaa culimo salaadiin iyo bahda caafimaadka mid ka mid ah howlwadeennada isbitaalka ayaa ka warramay qalabka cusub ee lagu soo biiriyey xarunta iyo waxyaabaha uu qabanayo qalabka la keena waxaa loo yaqaanaa indoscobi marka waa qalabka gudaha lagu arkaayo aan bannaanka lagu arkaynin qalabkaasoo loo isticmaali doono in qofka laga geliyo dhuunta kadibna waxaa lagu arkaya laga bilaabo dhuunta ama xanjaraha ilaa hunguriga raashinka uu maro caloosha ilaa mindhciraha lagu arkaya taasoo laga fiirinayo cudurada ay sida boogta caloosha ku dhacda loo yaqaano alsarka hadday tahay kansarka caloosha ku dhaca hadduu jiro dhiigbaxa markaas daadanayo oo caloosha ka jiro waxaa kaloo lagu arkaa mindhciraha hadday ka jiraan mindhciraha hadday xiran yihiin oo kaleeto hadday buro kaaga taallo hadday boo kaaga taallo kulli waa lagu arkaa sidoo kaleeto waxyaala lagu arka waxaa kamid ah hunguriga oo baryahan soo badanaya inay cunto mareenka ay xirmato cunto mareenka marka hadduu qofka ku dhaho cunto ma laqi karo wax badan baa keena lama garanayo ilaa gudaha in la fiirsho waayo marka waxaa lagu ogaadaa iyadana ma xuub baa xiray ma barar baa xiray ma buraa xirtay ma gaaskii iyo laabjeexii kusoo gagadoomi jiray yaa xiray ayadana waa lagu kala saaraa nabadoon guuleedda ayaa isagana bahda caafimaadka kula dardaarmay inay ku dadaalaan daryeelka dadkooda takhtarku wuxuu u baahan yahay markuu dadka dabiibahayo daawo tayalhu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay dowladda islaamiga ha ka taxadartaan haddii lakuurnayo odhan lahaa suugaan yar haddaan ku daro bahda caafimaadkay cudurraan bustoon iyo bukaan socodku nagu badan baylah noqoyo shacabkii caabuq baa ku baahay baahi caafimaadna boqolkiiba waa boqol barashadii oqoontii buug iyo qalmaantii barye aad ku daashiin bulshada wax ugu tara sheekh maxamed balli ayaa ka mid ahaa dadkii kelimaadka munaasabadda ka jeediyey daawada waxaa ugu horreeya waa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala fiihi shifaaun linnaas waa daawo bimujaradi lagu qabto adkaartaada ku laabo qalabkan la keenay aad baan ugu faraxsannahay maxaa weeye maamulka iyo waxa weeyaan dhammaan rag dadka ka qayb qaatay aad ilaahay subxaan idin barakeeyo laakiin waxaan ku darayaa ku gebagabaynayaa waxa weeyaan dadku maanta xilli adag baa la marayaa oo roob la'aan ah waxa dhanna waa isku xiran yihiin cisbitaalka magaalada jilib ayaa ah goob ay bulshadu ka helaan adeegyo caafimaad oo kala duwan waxaana marar kala duwan lagu soo kordhiyey adeegyo ay bulshada u baahnaayeen iyadoona maamulka cisbitaalka uu sheegay in ay sidoo kale ku soo biirin doonaan adeegyo kale oo waxtar u leh bulshada usoo caafimaad raadsata cisbitaalka mahadsanid dhuubow nadwo diini ah oo looga hadlayay cadowtooyada soo jireenka ah ee yuhuuddu ay u hayso dadka muslimiinta ah ayaa lagu qabtay masjidka jaamaca degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool faahfaahinta warbixintan waxaa haya cabdiqani maxmed nadwadan oo looga hadlayay makriga iyo cadaawadda yahuudda ay u hayso ummadda muslimiinta ayaa habeennimadii isniinta waxay ka dhacday masjidka jaamaca abubakar usidiiq ee degmada tieglow waxaana masjidka ku sugnaa qeybaha kala duwan ee bulshada tieglow intii ay socdeen kalimaadka waxay culimmadu tooshka ku ifiyeen cadaawadda soo jireenkaha ee ummadda muslimkaha ay u hayso yahuudda laga soo bilaabo xilligii nebi moxamed salaallahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyadoona dhibaatooyin badan u geysatay dadka muslimiinta dadowka muslimiinta yoo lahayn yahuud ini walkadoro ma injar alamere latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu wayba helaase muxamadow dadkaha anka doron hega cadaawada mu'miniintan anka doron iniyo ayn alyahuud iwal walmushriku waaladiina ashrakuu yahuud iyo mushrikiinta walka cudow badan muslimiinta cudow maaba noolo oo maabajaro kaalinta koowaad ama nambarka koowaad may ka jiraan nimankan yahuudda ka jiraan cadowka muslimiinta iyo leeyiin nambarka labaad waa mushrikiin nambarka saddexaadna nasaarow markaa yahuud sidaas baa ilaahay inkuwa ramay subxaanahu wa tacaala haddii han gudubno taariikhdiyo eedan dheerta khiyaanadiyoona badantaa may baa suubiyeena nimankan yahuudda aas aasina kayaan sahyuuni leraw oo cunsur ah oo hadaf yayna ay ilaa dardi almuslimiin min ardihim wa tahdiid almuqadasaat alislaamiya marka inayd muslimiinta dhuljo ku buriyaan oo arada iyo deganaayanka buriyaan taas hadaf sidaas oo siyaasi noocaas aya abuurmay iyo la aas-aas hadaf jaykaas ay khiyaanadii ha socotay weli jiiba muslimiin lahameleegay may ha fadheetay tan hadda marka jihaaran lala dhawaagahayo somalilan dowlimada banaano bimacnaa war ka hadii hoos ka hoose yuhuudda waay walkala ma ah mayfay lahaa ini xayawaanaadku unu dhagadaana ini liinku liidan xayawaanku unu dhagadaana cadow shay gorode saas maaha xayawaanka cadow shay gorode xayawaanku unu dhagadaan ma inka dareen badana inka caqli badana loo loomay aragaase waraaban aragna ku rooras hataa dadka dhankigeeg waraabo walaa haska dadaaron ahaado hooba baaliya ha qaado mado ter ka boorboorowaas ini cadowshe lankan geeka mad hataa badiya og waman asdaqu min allah qiila xadiian wal aragoha cadowkii wal gorodu waay ilaahay nimankan cadowsheya isku jariya laleey owlaadii una dhadhalneen inta jara owlaadii yahuuda nagadeen hooba leersanla waadi yahuuda la jara meel kale makamago maaba noo dheer yahuudi korma jarta qur'aankii wal akriyey wal isla jara dadka dhambana lanjanno infadaanena ma leh yaa ayuha aladiina aamanuu rkacuu wasjuduu wacbuduu rabbakum wafcaluu lkhayra lacallakum tuflixuun wajaahiduu fillaahi xaqa jihaadihim ilaahay mayle dadka xaqa rumeeyano waanu sujuudaa waanu rukuuco salaado dhati wafcaluu lkhayra kheerkana suubiya kheerka badinyi bisadaqati wasilati alarxaam wa biri alwaalidayn kheerka suubiya lacalakum tuflixuun wajaahiduu filah aamanuu rkacuu wasjuduu wal isla jaar wafcalu lkhayr hatan ahaado wal iska la jar laakiin wajaahiduu filaahi hooblakooy wal shaltabe xaqa jihaadiitan alla leeygu huwa jitabaaku ilaahay maysayn doorada ini diintaas ilaalin ikhwa cadowken goranoy alla nin sheege lan ilaahay ku run badanna ma leh nimankan aniina cadowkayaa isin cadowkinu ilaahayana ah alla nii la jara markii demb aayadaata man kaana caduwan lilaahi mayka hoydaa fa ina allaahi caduwun lilkaafiriin ilaahay gaalo oo dhan cadowa haliinkonuma ku reebma ki dagaalka jar ki dagaal anka jarmi lilkaafiriina maytu siyaasi halgaalma ku hersan nadwadan ayaa qayb ka noqonaysa baaqyada kasoo yeeraya culimada iyo waxgaradka soomaaliyeed ee ku aadan faragelinta iyo damaca yahuudda ay ku doonayso inay ku qabsato qaybo ka mid ah waddankeenna mahadsanida cabdiqani ugu dambayntii munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga galgaduud cabdiraxiin sheekh cali ayaa faahfaahinaya warbixintan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون aayaadkaasi waxay daafur u ahaayeen xaflad lagu sagootinaya arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo ka dhacday madarasatu alfurqaan oo ka mid ah madaarista degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galguduud xafladda lagu maamusayay ardada waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socota maamulka islaamiga degmada macallimiin waalidiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ardayda ka qalin jebisay madarasada waxay isugu jireen wiilal iyo gabdho kuwaas oo soo bandhigay waxyaabihii ay ka barteen madarasada alfurqaan tan iyo intii ay ku guda jireen waxbarashadooda يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وأخيرا أيها الحضور الكرام هذا القرآن الكريم أنزله الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نسأل الله العظيم أن يعيننا على تلاوة القرآن وحفظه وتدبر آياته واتباع سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام وأن تكون منزلتنا عند آخر آية نقرأها وأن نكون ممن يقرأ فيرقى ولا نكون ممن يقرأ فيشقى وأن نقيم حدوده ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونسارع فعل الخيرات والطاعات وترك المنكرات وحب المساكين إنه ولي ذلك والقادر عليه فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتحرفي فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم قين خاء ثاني إذقام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت والثاني إذقام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت كيف حالك؟ حالهم بخير والحمد لله وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله أختي العزيزة ما اسمك؟ اسمي أسماء حسين وأختي العزيزة وما اسمك أنت؟ اسمي سمية هل تستعد له أسئلة تسأله؟ نعم سلني ما بدا لك ماذا تتعلمين المدرسة؟ أتعلم المدرسة القرآن علومه الفقه علومه الحديث علومه السيرة النبوية العقيدة السليمة من الشرك ما دينك؟ ديني الإسلام كم مراتب الدين وما هي؟ مراتب الدين ثلاثة هي الإسلام والإيمان والإحسان ما معنى لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله ما هو الإيمان؟ الاعتقاد بالقلب والقول باللسان والعمل بالجوارح ما هو الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ماذا نقول قبل النوم باسمك اللهم أموت وأحيا ماذا نقول قبل الوضوء بسم الله macalin cabdiraxmaan oo ku hadlaya afka waalidiinta ayaa u mahad celiyey dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladda qalinbedelashada ardada madarasada alfurqaan si guud qof kasta ee meeshaan fadhisa waxaan ugu mahad celinaynaa mustawaha iyo heerka ay ku fadhiso hadday tahay wilaayada hadday tahay culimada hadday tahay nuqabada hadday tahay ganacsatada hadday tahay waxgaradka kale iyo akhyaarta macalimiinta dugsida macalimiinta iyo maamulada kale ee waxbarashada saaad wada maqlayseen ama boorka ku qoran xafladan waa xaflatu ikhtitaam bacdi dalaba waa qeyb ka mid a ardada madarasatulfurqaan ee hortiina ka muuqata uniformka madowga isku joog gale qaarkoodna ay wax soo bandhigayeen anigoo afka waalidiintana ku hadlaya qur-aanka kariimka iyo diinta si guud in la tacdiimiyo laguna tacdiimiyo in la barto iyo in lagu camal falo insha allahu tacaala waa intaas kadibna la difaaco sababtoo ah diinta laguma dhaqmi karo iyada oon cadowgeeda laga difaacin cadowgaas ha noqdo midka gudaha ah oo shaydaanka ah ama midka khaarijiga ah oo gaalada iyo gaalraaca ha noqdo insha allahu intaasna waa dardaarmayaa soo dhowaada walaalayaal kelimad dheer uguma talagelin inaanu idin soo dhoweeyo intaas bay ahayd naqiib cabdulaahi shiikh ayaa si weyn ula dardaarmay waalidiinta iyo macallimiinta uuna duceeyey wuxuuna intaasi raaciyey naqiibku in lagu dadaalo barashada qur'aanka kariimka iyo culuumtiisa madrasada la yidhaahdo magaceeda madrasatu alfurqaan waa madrasad ka mid ah madaarista degmadan taasoo maantay qabanqaabinaysa xafladda qalinjebinta lagu tacdiiminayo lagu weynaynayo kelimada ilaahay ee qayimka ah ee ugu qiimo badan wax la weyneeyo waxa ugu wanaag badanna ah meel waliba ardada bandhiggeeda hadday tahay muxaadasada iyo haddii ay tahay bandhigga kale ee cilmiga farxadna gelisa waxaan leenahay ilaahay ha dhowro ilaahay ha sugo macallimiinta ku soo bixisay juhdigan ee maanta bandhiggan u samaysay tacliinta ay ku soo barbaarisay ciyaalka iyo waalidiinta intaa ayaguna garab taagneed ee juhdiga ku bixinaysay waxaan leenahay ilaahay ha barakeeyaan leenahay ardada ka qalin jebisay madarasada alfurqaan ayaa waxay tiradooda gaaraysaa kow iyo labaatan arday kuwaas oo ugu dambayntii la guddoonsiiyey abaalmarino qaali ah walaalaha muslimiinta ee hawada nagala socda warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaannu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu